runta waa arkay hadi actionna hadi anaga noogama baahnayn anagu nala kuma eedeynayn waxaa laga hadlay dad qolyo qadariyiina ayaa wax lagu tumay qoraalka laftiisa wuxuu sheegaya haddii warkaasi ulegyahay sida muuqata ma ay hubaan uu legyahay qadariyiintiina dawladda qatarna waxay kasoo saartay statement ay na soo gaarsiisay ay noo sheegayso inaysan waxaas kasoo toogin aysan na samayn karin annagana waa ku qabanay warkaas waa gartay statementiga ama warbixinta ay qatar soo saartay midda warbaahinta lala wadaagay miya haddii ay taas tahay waxay beeninayaan inay wax faragelina ku sameeyeen arrimaha gudaha soomaaliya laakiin si khaas ah uma dhahayaan maxaan ku idhahdaa qatar wax luga kuma lahayn hadday toos tahay iyo haddii kaleba haddii kaleba qaraxa laleeya wuxuu ka dhacay boosaaso bishii may ee sanadkan statementiga uu arkay xafiiskooda wafaafinta midku soo saaray ayay anaga nala wadaageen oo ay toos noogu soo gudbiyeen ana maarata loo raacayo dariiqa diblomaasiyadda safiirkooda noo keenay waana statementiga aragnayna annaga waxay inkarayaan in warkaas ay baahisay new york times inuu inuu inuu inuusan jirin bay bay adkeynayaan waxay waxay sheegayaan shaksi sabiika la yidhaahdo oo aan dawladda masalin maxaad yahdaa qadar statement uu bixiyey isan wax mas-uuliya ka ahayn labana xisaabtanayo statementkuu bixiyey laakiin dawladda qadar inaysan lug ku lahayn wax gudgaabiyaha ama gudoomiyaha soomaaliya loo geysanayo ama faragelin arrimaha soomaaliya ayay caddeynayaan waa gartay dabcan warbixinta waad akhriday waxay leeyihiin new york times iyagu cod baan helnay telefoonay ku wada hadlayaan ninkan ganacsadaha ee la yidhaahdo khaliifa almuhanadi iyo safiirka qatar ee soomaaliya xasan bin xamse haashim marka inta telefoonkaas uu ku wada hadlayo waa qodob uu wargeysku uu sheegayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay safiirku marna ma naqdin qatar waxaasoo kale inaysan lug ku lahayn marka sharaxaadda qatar waan ku qanacnaa tiri ma laga yaabaa codkan la hayo inuu xoog leeyahay oo ama ciddii duubtay hadday hay-adaha amniga yihiin hadday cid kale yihiin ma isku daydeen dowlad ahaan bale codkaada codkaa inaad heshaan si aad faahfaahin kale u heshaan haddiiba ay suurtageliso safiirkii waan la koonay noo yimi oo yiri anigu kulama hadlin ninkaas kagana hadlin arrima saas camala shukulna kubali waxaasna kama shaqeeyo iyo mana suurtoodo inaan soomaaliya oo camal ku sameeyo meel soomaaliya qarax iyo dhib ah aan ka geysto wuxuu noo sheegay inay raadiyeen maxaad yahdaa new york times oo ay weydiisteen new york times inay tusto waxay ka hadlayaan iyo taalisna ay ay ka diiday oo tiri waxaanu saas iska yeeray waxaas uma bixino iyaduna ay sida isaga daayeen laakiin isagu uusan teleefon ninkaa kula hadlin arrintaa ka hadlin kana shaqayn shuqulna aysan kula hadlin dowladda qadeer waxaas laakiin warbixinta rasmiga ee ay qatar soo saartay marna kuma beeninayso in aysan telefoon ku wada hadlin safiirka iyo ninkaas ganacsadaa marna warbixintu meel ka mida kuma beeninayso ma dhahayso sheekadaasi marna ma dhicin warbixinta waa laga yaaba inaysan telefoni uga jawaabin wixii ay maaragtay maxaa yahdaa ay qortay new york times laakiin si anuu ku sheegayo qadar waxay caddaysay ama noo caddaysay adinka u caddaysay inaysan soomaaliya arrimaheeda faragelin waxdhiba soomaaliya ma aysan ka shaqeynin balse soomaaliya xasiloonideeda iyo wanaageeda ka shaqeyso waxaa intaa helisa safiirkii siduu i yimid aniga wasaaradda yimid siduu noogu cadeeyo inuusan isagii waxaa laga sheegaya iyo nin buu la hadlay aysan run ahayn puntland waxay codsatay maanta in baadhitaan lagu sameeyo baarlamaanka hal baadhay tidhi ma doonaysaan idinka dowladahaan arrintan in la baadho wala hadda baarlamaanku waa hay-ad fara madaxweynaha puntlandna england buu hadlaa laakiin anigu waxaan kuu sheegay mowqifka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda federaalka soomaaliya oo ah inaan ku farahnay maaragtay inay qadar aysan qayb ka ahayn farax soosaase ka dhacay ka dambeynin shuqul ku lahayn gacan ku lahayn aysanna waxaas wax lamida ka shaqayn karin soomaaliyana aysan kadiyoonaadmaha taasay noo sheegeen si gaarana waa noogu sheegeen statementkii ay soo saareen ay ay ku caddahay ku qoran tahay